wadikada waxaa ka socda dhaqdhaqaaq oo nabadeed oo oo maaragtay meelo badan laga taaban karo sida eritrea ethiopia isu yeeshiyeen laakiin arrinka booqashada madaxweynaha soomaaliya oo halkan ku yimid wuxuu tarjamad ka yahay madaxweynaha soomaaliya oo dareensan iyo madaxweynaha eritrea oo dareensan xiriirka labada shacbi ee sooyaalka ah in lasoo gaaro marxaladii siyaasad ahaan loo tarjami lahaa saad la socotiin arrimahaas iyo arrimihii kale oo khuseeyo masaalixda labada dal ha noqoto midda gobolka ka socoto